haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan aan idin soo gudbinaynaa aragtida dadweynaha soomaaliyeed ee ku aadan dhaarta maanta ee madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden aynu ku horeyno wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo la kulma qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho anigoo magacayga ku bilaabaya magacayga waa muuse maxamed cismaan jooga magaalada muqdisho haddii aan aragtideeda ka dhiibto caleemasaarka madaxweynaha waa soo dhaweynaa jo biden sidoo kale haddii aan fikirkayga gudagalo madaxweyne donald trump wadanka mareykanka marka la fiiriyo waxa uu ku hogaamiyey siyaasad aada u qalafsan sidoo kale haddii dhanka kale laga fiiriyo wadamo badana ku faa-iiday oo la tusay inay wax qabsadaan dhalinyaradooda ay ka mid yihiin wadankeena soomaaliya inay xoogooda ay arkaan qaarkooda ay leeyihiin anaga xoogeenoona tusay donald trump aada ugu mahad celineyna haddana aniga aragtida marka aan dhiibto waxaan taageersanahay madaxweyne jo biden inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ama wadanka mareykanka marka dhalinyaradaas maxay kala jeedaan markay leeyihiin muruqeena somaaliya
kolley waxay samaysteen shaqooyin ay abuurteen ay ka shaqaystaan marka waxay leeyihiinba hadda uma baahniba maraykan inaa aadno shaqooyinkiina nagu filan oo wixii aan ka helnayna hadda maraykanka intaan ku haysanaaba
magacayga waa sacdiye cabdikariin joogta muqdisho waan ku faraxsanahay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka waana soo dhaweyneynaa haddii aan nahay dadyoga ku sugan muqdisho cabdiqaadiro waa og tahay madaxweynihii hore donald trump inuu cunuqabateen saaro dhanka safarkaeh waxaana filaynaa madaxweynaha cusub oo hadda la doortay inuu cunuqabateyntaas ka qaadi doono insha allah ummadda soomaaliyeed waxay isha aada ugu hayeen doorashada ka dhacday dalka maraykanka waana ku faraxsanahay inuu kusoo baxo xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha la caleema saaray maraykanka bismillahi raxmaan raxiim magacayga maaa maxamed cabdulaahi xaaji magaalada muqdisho waxaan u arkaa caleemasaarka madaxweynaha la doortay maraykanka master joy baiden dhammaadka qarow iyo cabsi ay ku noolaayeen dadka african americanka iyo spanishka maraykanka iyo habeen madoobo u dhashay dadka madax martay sareynta caddaanka marka waxaan leeyahay hambalyo dadweynaha maraykanka bismillaah magacayga waa liibaan macalin cali jooga muqdisho ee aada usoo dhaweynaa madaxweynaha la doortay ee jo biden caleemasaarkiisa madaxweynihii hore maraykanka waxyaabo badan oo khaladaada aan ku xasuusanaa asagoo xiriirkii dibadda uu wax badan uusan ka qurxin dalka maraykanka tusaale ahaan maraykanka iyo turki xiriir fiicanaa ka dhexeeyey bal markana aan idiin soo gudbinno aragtida dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalada boosaaso qaarkood waxa ay u warameen wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac waa jamiilo siciid muuse waxaan joogaa boosaaso wallaahi maanta dareenka dadka ummadda adduun weynaha ku nool aada iyo aada ayay u faraxsan yihiin caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay jo biden gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo iyagana dareen gaara arintaaseeto ka qaba oo aada ugu faraxsan madaxweynaha la doortay muxuu ka bedeli doonaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka madaxweynaha cusub waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono maxaa yeelay xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay madaxweynihii trump caqabado badan ayaa arrimaha soomaalida uu ku sameeyey waxaa ka mid ah dadkii broseska u bilowda qaxootiga oo dalka maraykanka aadaya oo uu joojiyey soomaaliya oo uu ku daray wadamada todobada ah ee aan tegi karin ee maraykanka ciidamadii mataqaanaa nabadeynta ee soomaaliya jooga oo ka saaray waxaan aaminsanahay marka waxaasoo idil inuu jo biden wax badan ka bedeli doono dadkii qaxootiga ahaa ee broseska u bilowdana ay tegi doonaan lagana qaadi doono cunuqabateynta soomaalida dowladaha ay ku jirto muhiima aada bay u kala qaybsameen dowlada maraykanka shacabkeeda waxaana ka dambeeya arrintaas trump arrintaasna hoosha ugu weyn oo hortaala waaye biden iyo arinta coronavirus magacayga waa abdixakiin jaamac jooje waxaan joogaa magaalada boosaaso waa arrin aada u wanaagsan inkastoo waayahakan jaawareer lagu jiray laakiin alxamdulilah maantada tan waxaa laleeyahay xilka waa lagu rajeynayaa marka waa arrin aada u wanaagsan isbedel wanaagsan waa la rajeynaya insha allah doorashada biden maxay ka bedeleysaa xiriirka soomaalida iyo maraykanka ninka la yihahdo trump wax badan buu bedelay wadamo badan oo muxuu ahaa oo ajnabi ah khaasatan soomaali oo si khaasatan muslimiin oo si kaas ah loo saaray ayaa jirtay muxuu ahaa laga laga joojiyey socdaalkii aadi lahaayeen familo badan oo soomaali ah oo qoysas badan oo xaggaa ku nool oo dadkoodii ay family reunion ama kusoo biiri lahaayeen ayaa laga joojiyey wax badan baa xayrnaa dadkii qaxootiga la qaadi jiraa la joojiyey fursada weyn waa taas ahay marka familada taasaan rajaynaa soomaalidana runtii farxad weyn bay u tahay insha allahu tacaala magacaygu waa maxamed siciid jeedalle waxaan joogaa magaalada boosaaso
maxamed maanta calamusaarkii madaxweynaha maraykanka weeye sow aragtaa bal ka waran dareenkaaga maanta wallahi dareenkayga aad buu fiican yahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala madaxweyne ka fiican midkii hore mid bedela madaxweynihii hore oo dhibaatooyin badan runtii adduunka iyo soomaalidu waa ka tirsanayso si gaara soomaalida uu ku daray toddoba wadan oo uu ka mamnuucay inay yimaadaan wadanka maraykanka adduunkana uu dhowr meelood oo xiriir caalami ah uu magaranaysa heshiisya caalamiga ka baxay
waa gartay marka maxaad is leedahay doorashada biden maxay ka bedelaysaa xiriirka soomaalida iyo maraykanka wax badan bay ka bedeli doontaa waxaa ugu horreya in horta soomaaliya la fasaxo dad badan oo faamiliya oo kala xiriira oo qaarna ku xiriiraayaan soomaaliya oo isu fasaxo ciidamadii badnaa ee uu ka qaaday waddanka oo laga yaabo amnigiisa wax ka shaqayn jiray oo soo celiyo waxaan rajeynaya insha allahu tacala xagga maaliyadda xataa inuu ka taageero madaxweyne cusub bismillaah magacaygu waa injineer cabdiraxmaan garoon waxaan joogaa magaalada boosaaso mar horey ahayd in la ansixiyo madaxweynaha iyo calimasaarkiisa waxaa dib u dhigay kiis uu geeyey madaxweyne donald trump maxkamadda sare guul baan leenahay madaxweyne john biden haatana aragtida qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waatana intisaar saalax xuseen oo la kulantay qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee xaafaddaasi
magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dhar jaamac jey ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii run ahaantii aniga shaqsiyan waan soo dhaweynayaa caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden
maxay doorashada joy biden ay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka labada wadan waxaan filayaa mise ka rajeynayaa madaxweynahan cusub inuu wax badan ka qaban doono xiriirka labada dhinac ee dhanka iskaashiga ee dhanka diblomaasiyadda labada wadan waa laba wadan oo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah leh waxaan rajeynayaa in uu kasii ambaqaadi doono mise uusan uu kasii ambaqaadi doono si xawli ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulaahi xuseen ibraahim oo jooga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa caliimasarka madaxweynaha cusub dalka maraykanka john biden annaga haddaan nahay dhalinyarada ku nool xaafadda islii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa caliimasaarka madaxweynaha cusub waan u hambalynaynaa
maxay doorashada joy biden ay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka maraykanka iyo soomaaliya aad iyo aad inuu meesha ka xoojiyo shaqada wanaagsan soo dhaweynta wanaagsan inuu soomaali u suubiyo ayaan u rajeynayaa madaxweynaha cusub aad iyo aad baan ku faraxsannahay guusha biden annaga haddaan nahay ummadda soomaaliya aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa si wanaagsan si farxad leh ayaan usoo dhaweynaynaa guusha biden
magacaygu waxaa waayaan aamina cabdi waxaan ahay dadka ku nool nairobi waan ku faraxsannahay caleemasaarka joy biden waxaan rajeynayaa intuu ka ficnaado madaxweynihii kale oo isbedel badan keeno saaid baa ugu faraxsannahay magacaygu waa maxamed waxaan kuwa waxaan ka mid ahay bulshada ku nool nairobi aad ayaan ugu faraxsanahay caleemasaarka biden oo maanta dhacaya dalka maraykanka dhacaya kaas oo aad wax badan isuga bedeli doona systemka iyo nololaha dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan adduunka ka mid ah iyo siyaasado badan oo aada isuga cakirnay oo laisfahmi waayey ninkii la yidhaha trump dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in idaacaddana fiidnimo aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab jabuuti iyo meelo kale